waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegtay inay howlgalladii ugu dambeeyey ee dagaalka ay kula jirto xarakada shabaab ay ka gaartay guulo iyagoona ku beegsaday rag ay sheegeen inay dhibaato ku hayeen bulshada ku dhaqan deegaanada ay kaga sugan yihiin gobollada dalka wasaaradda gaashaandhigga ayaa waxa ay sheegtay in howlgalladii ugu dambeeyey ee ka dhacay gobolka galgaduud shabeellaha hoose shabeellaha dhexe iyo gobolka hiiraan ay guulo ka soo hooyeen halkaasoo sida ay sheegeen ay ku dileen shakhsiyaada ka tirsanaa al-shabaab halka kuwo kalena ay isku dhiibeen sidii hadalka u dhigan inkastoo aanay jirin ilo rasmi ah oo caddayn kara sheegashadaasi iyo wax hadallo arrintaa ku aadan oo ka soo baxay dhanka xarakada shabaab waxaa howlgal sifeen ah laga waday maalmahan gobolka shabeellada dhexe galgaduud mudug iyo hiiraan howlgallada sifeenta waxaa ka mid ah howlgal maanta dhacay oo lagu khaarijiyey horjoogo lagu magacaabo fari macali xasan oo lagu khaarijiyey deegaan laydha ceelgorof ee hoostaga deegaanka ceelbacad ee gobolka shabeellada dhexe waxaan u mahad celinaynaa ciidamadii ka qayb qaatay oo dadka deegaanka iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ah waxaan leenaha man laa yashkur innaasa laa yashkurullah waxaan kaga mahad celinaynaa sida uga reebteen horjoogahaas ummadda dhibaateeyey sidaasoo kale gobolka shabeellada hoose guutada oktoobar ururadeeda aad iyo aad ayaa howlgal midaysan waxay ka sameeyeen deegaano hoos yimaado deegaanka jannaale ee gobolka shabeellada hoose deegaanadaas oo kale ah buule aluundi iyo sarta cad ayaa waxay ku burburiyeen dooman khawaarijta isaga kale kooshi jireen halkaasna waxaa lagu bartilmaamaystay doomihii ay isaga kale gudbi jireen gobollada jubbooyinka baayo bakool iyo shabeellada hoose sidaasoo kale deegaan hoos yimaada buulamareer ayaa guutada lixaad qaybta lixdamaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxay ku fashileen miinooyin loo dhigaya dadka shacabka ah oo beeralayda ah si ay u dhibaateeyaan khawaarijta al-shabaab waxaana ka hortegay ciidamo barakaysan oo ka tirsan qaybta sancada sidaasoo kale waxaa isu soo dhiibay nin horjooga ah gobolka baay oo lagu magacaabo cali maxamed cali ayaa isu soo dhiibay qaybta lixdamaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sidaasoo kale deegaan lagu magacaabo kaamjiroon oo kilomiter u jiro magaalada kismaayo dhinaca galbeed kaga beegan ayaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan guutada danab ayaa waxay ku burburiyeen fadhiismaha khawaarijta ay ku lahaayeen waxayna ku dileen horjooge ka shaqay jiray baadda lacagta baaddo laga aruuriya dadka shacabka soomaaliyeed annagoo ku hadlayn afka wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya waxaan u mahad celinaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo iska kaashanayo sifaynta dalkeenna hooyo si aan nabadgelyo ugu noolaano dhanka kale waxaa magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga dowlad goboleedka puntland ka taagan xiisad ka dhalatay israsaasayn maalin ka hor magaaladaasi ku dhex martay labada ciidan ee biliiska iyo sidoo kale ciidanka b s f ta halkaasoo ay ka dhasheen dhaawacyo soo gaaray ciidamadii dagaalamay israsaasayntan oo ka dhacday saldhigga bartamaha magaalada boosaaso kadib markii sida la sheegay muran uu ka dhex dhashay rag ka tirsan ciidamada ilaalada ee b s f ta oo ku xidhnaa saldhigga taasoo sida la sheegay ay doonayeen inay xoog kula baxaan sida biliiska uu sheegay taliyaha ciidanka biliiska ee dowlad goboleedka puntland sareeye guuto muumin cabdi shire oo shir jiraa'id arrintaasi ka qabtay ayaa waxa uu eedayn culus u jeediyey ciidamada b s f ta oo uu ku eedeeyey in mar weliba ay weerar ku qaadaan ciidanka biliiska halkaasi ku sugan taliyaha ayaa sheegay inaysan ahayn markii ugu horeysay ee ciidamadaasi b s f ta ay weerar ku qaadaan xarumo ay ku sugan yihiin ciidamada biliiska ee dowlad goboleedka puntland isagoona soo qaatay dhacdooyin horey u dhacay oo khasaare geystay
ma aha markii koowaad labaad saddexaad ee ciidanka b s f la dhaho ay weerar iyo beegsi ku soo qaadeen ciidanka booliiska waxaa ugu horreeyey labadii kun iyo labaiyo labaatankii kiis ka dhacay xeebta agaarka xeebta boosood oo gaadhi booliisku leeyahay oo wata calaamadii booliiska ay ciidankaasi ula kaca weerareen ay ku dileen hal askari toddoba kalena ay ku dhaawaceen waxaa kaloo saldhigga iridiisa ay ku dhaawaceen kii askari ka tirsan ciidanka booliiska kii waxay sarkaal ciidanka booliiska ka tirsan ay ku dhaawaceen kontaroolka magaalada boosaaso bishii mey waxay qayb ka qaateen hub si sharci darro ah looga soo dejinayay xeebta magaalada boosaaso halkaasoo ay ku dhaawaceen sarkaal ka tirsan ciidamada amniga maanta waxay weerareen saldhigga dhexe ee boosaaso oo ay ku dhaawaceen laba askari oo ciidanka booliis ka tirsan halkaasoo ku xakaxaysteen laba eedaysane oo saldhigga ku xirnaa kuwaas oo maxkamad suge ku ah halkaas kana geystay magaalada boosaaso falal amni darro iyo weliba dhaawacyo ay iyaga laftigooda isu geysteen waxaanu sheegaynaa dadweynaha reer puntland dhacdadaas foosha xun inaan ka xunnahay inay tahay arrin dembiyo weyn oo soo noqnoqotay waxaan ugu baaqaynaa madaxweynaha dowladda puntland iyo ciidamada kale ee ammaanka oo ay ugu horreeyaan ciidanka daraawiishta inay ciidanka booliisku cabasho buuxda ka qabaan inaysan ku shaqayn karin xaaladda noocaasa oo magaalada boose ka jidha taliyaha ciidanka biliiska puntland ayaa ugu dambayntii sheegay in b s f tu ay is-hortaag shaqo ku samaynayaan ciidamada biliiska oo ka shaqeeya ammaanka magaalooyinka isagoona codsaday in dib loo soo celiyo shakhsi dembi ku eedaysnaa oo ka baxsaday biliiska oo ay difaaceen sida uu yidhi ciidanka b s f ta si sharciga loo marsiiyo
waxaa nagu dhacay is-hortaag shaqo oo muuqda annagoo og duruufaha waddanku jiro kala ra'yi duwanaanshaha laakiin waxaan u aragnaa waxaa ka socda magaalada booso inay tahay taargid gaara oo ciidanka booliiska ay ku hayaan kooxdaas waxaa kaloo xusid mudan shalay in ninku si khaldan uga baxsaday laamaha cadaaladda oo la rabay in dib loo soo xiro inay daaficeen ciidankaas oo wata baawur tegnika ah magaalada garowe dhexdeeda oo ishor imaad uu ku dhex maray ciidankii booliiska marka waxaa meesha ka muuqata ciidanka b s f inay tahay cid kale oo dhibaato ay ku hayaan aysan jirin inaysan siyaasad kale ay dowladdiis ku hayaan aysan jirin in waxa ugu weyn oo ay ka shaqeeyaan inay tahay inay beegsadaan ciidanka booliiska oo lagu yaqaano ciidan aan hubaysnayn bulshada u shaqeeya arrimahaas noocaasa waxaanu si dhammaystiran annagoo taliska booliiska ah u ogeysinay maxkamadda sare ee ciidamada eedda iyo dembiyada ka dhacay magaalada boosaaso oo xilliyadaas ah waxaanu gaarsiinay madaxweynaha dowladda puntland waxaanu u sheegaynaa dadweynaha reer puntland in gafafkaas oo sharci darradaah ay ku dhaceen ciidanka booliiska waxaan insha allah rajaynaynaa in waxyaalahaa soo noqnoqday wax laga qabto iyaga laftigoodu ay garowsadaan dembiyada ay gelayaan oo ay keenaan cidda dembiyada gashay oo ku eedaysnaa falalkaas ciigay si sharciga loo saaro oo maxkamadaha ikhtisaaska u leh loogu gudbiyo hawshooda hase yeeshee dhanka kale ciidanka amniga ee puntland ee b s f ta ayaa si adag uga jawaabay eedayntaasi ka soo yeedhay taliyaha ciidanka biliiska ee puntland b s f ta oo war-saxaafadeed soo saaray ayaa waxay ayaanjaro ku tilmaameen in taliyaha ciidanka biliiska ee puntland inuu eedayn aan sal iyo raad toona lahayn siday yidhaahdeen uu u jeediyo ciidamada b s f ta iyagoo gebi ahaanba iska fogeeyey in wixii ka dhacay magaalada boosaaso ay ahaayeen amar ciidan ama waxay ka dambeeyeen ciidamada b s f ta b s f tu waxay u taagan tahay ayaa la yidhi la dagaalanka waxa loogu yeeray argagixisaday al-shabaab iyo sidoo kale daacish iyo helidda xogaha lagu dhibaataynayo shacabka soomaaliyeed ee reer puntland ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka jawaabta ahaa ee ka soo baxay ciidamada b s f ta puntland waxaanay dhanka kale dalbadeen in si degdega loo sii daayo afayeenkoodii ciidanka b s f ta maxamuud jamaal dooxo oo ay sheegeen in si sharci daraha u xihan yahay
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho